gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa dhagax dhigay dhismaha labaatan wado oo interlooga oo laga hirgelin doono waaxda jabuuti ee degmada kaaraan dhismaha wadooyinkan ayaa waxaa iska kaashan doona bulshada deegaanka iyo maamulka degmada gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani ayaa ka warbixiyey muhiimada wadooyinkan hore waxaan ugu shaqaynay waaxda wajeer labaatan wado laba laabina way noo dhammaatay kuwo kalena way noo socdaan kuwo kalena way noo dhiman yihiin oo aan rabno inaa ayakan noo dhagax dhigto noona hergeliso mudane guddoomiye waxaa laga yaabaa labaatan wado labaatan wado oo interlog ah oo jabuuti laga dhigaayo meeqa mitir waaye maxay la egyihiin waxaa laga yaaba dadkiina isweydiiyaan wado kasta waa hal kilomitr insha allah ayagoo saan ku qorxoona waa lasoo bandhigi doonaa doo ilaahay ina gaarsiiyo hadeertaana aaday u dhibaataysiiyeen wadooyinkan mudane guddoomiye cid mari karta ma jirto baabuurna ma mari karo dad shacaba ma mari karaan ciyaalka iskuuliyada oo koonaa boora ku yaal waaxda wajaar haddii aad iskuulaadka ku yaala aad tagto ilmaha aaday nadiif u yihiin meelaha interroog aan saarnay laakiin jabuutin waxaan rajaynaynaa ayakan interroog haddii oo noo hergalo wiilasheena iyo gabdhaha inay aada u qorxoonaadaan busta ay ka raastaan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa sheegay in maamulkiisu uu ahmiyad gaara sii doono horumarinta bilicda caasimada islamarkaana uu door ka qaadan doono dhismaha wadooyinkan anigana ka guddoomiye ahaan waxa igu xiran insha allahu waan ka soo bixi doonaa wadada wadadaasi iyadana dib aan u fiiri doonaa guddoomiye waxaan kaa ballan qaadayaa wadadaasi inaan dib u fiiriyo meesha ay marayso waxaa loo baahan yahana inaan u dhammaystirno reer kaaran waxaan idin leeyahay baahida degmo ahaan aa qabtaan waa ka wada shaqaynaynaa waxaan rabnaa degmo degmo ka dambaysa inaanay jirin haddaba waxaa laydinku ammaanaa in degmadiinna markii ugu dambaysa gaar ahaan markii uu idiin yimid faarax cadaani in isbeddel weyn aa muujiseen marka waxaan rajaynayaa isbeddelkaasi inaa wadaan ku dadaashaan degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa ka socdo dadaalo lagu horumarinayo waddooyinka si loo soo celiyo bilicda caasimadda